أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo ugu doorka roon xaaladda magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa cakiran iyadoona ay ka dhacayaan dagaallo u dhexeeya kooxda riddada iyo mucaaradka islamarkaana dad aad u tiro badan ay ka barakaceen deegaanadooda sarkaal sare oo ka tirsan kufaarta afrikaanta ayaa qiray in mujaahidiinta bariga afrika dagaal looga adkaan karin kataaybada khabaariya ayaa baahisay qaybtii sagaaliyo tobanaad ee howlaha guddiga gurmadka abaaraha wilaayaadka islaamiga ah munaasabo lagu maamuusayay arday ka qalinjabisay mu'asasada almanaara ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayadda islaamiga jubbada dhexe howlgal lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalkaas soomaaliya wilaayadda islaamiga galgaduud ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa ka hadlay rugniga sakada iyagoona sidoo kale talooyin muhiim ah siiyey caamiliinta ka shaqeeya sakada عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax khamiisa taariikhda hijriguna ay tahay siddeed iyo tobanka bisha dulxij kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan xaaladda magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa cakiran iyadoona ay ka dhacayaan dagaallo u dhexeeya kooxda riddada iyo mucaaradka islamarkaana dad aad u fara badan ay barakac bilaabeen tan iyo xalay haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka bashiir muxidiin oo iman shalay abbaara ko iyo toban sac galabnimo waxaa mar qura isbedelay xaalka muqdisho iyo maleeshiyaadkii isku horfadhiyay isgoosyada qaar ee caasimadda oo fooda isdaray rasaas xooggan ayaa marka hore laga maqlay aagga uu degmada horwada ka degay ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda riddada soomaaliya murtad xasan cali khayre isagoo goobta ku haystay maleeshiyaad fara badan kadib waxaa xigay dagaal toos ah oo bilowday kaasoo u dhexeeya maleeshiyaadka riddada gurgurta iyo kuwa mucaaradka dagaalka xooggiisa ayaa ka dhacay isgooska dabka ilaa degaandega jidka bakaaraha ee muqdisho goobjoogyaal muqdisho ku sugan ayaa inoo xaqiijiyey in dhaawqa rasaasta laga maqlayo guud ahaan caasimadda sidan ayuuna ahaa jawgii dagaalka dhimasho iyo dhaawac badan oo labada dhinac ayaa lagu soo waramaya inuu geystay dagaalkaasi inkastoo aan si rasmi loo helin nambarka saxda ah warar hordhac ayaa sheegayeen dhowr jagboonti dagaal looga soo saaray maleeshiyaadkii gurgurtay oo markii dambe ay soo gaareen gurmuddo tiro badan iyo maleeshiyaad murtadiin oo wata gaadiid kuwa dagaalka ah dhinaca kale habeenkii xalay iskoormaado culus ayaa ka bilowday xaafada ka tirsan degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho dagaalka ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadka kooxda riddada ay weerar ku qaadeen guri ay xaafadda miranaayo ay ka degan yihiin shariif sheekh axmed iyo odwaa yuusuf raage jugta madaafiicdii rasaasta ayaa laga maqlayey aagga dagaalka xaafada ka fogfog goobaha lagu dagaalamayey ayaa ku hobanayeen hoobiyaal ay maleeshiyaadka kooxda riddada u adeegsanayeen dagaalka warar goordhow soo baxay ayaa sheegaya in laba gaari nooc beebayaasha ah maleeshiyaadka xasan gurgurte looga gubay aagga degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho ila wareedda laga soo xigta dadka deegaanka waxay tibaaxayaan in dhammaan weeraradii ay qaadeen maleeshiyaadka kooxda riddada ay fashil ku soo idlaadeen waxaana si adag isku difaacay mucaarad kale weerare ee kale ah xasan cali khayre iyo shariif sheekh axmed weli jugta madaafiicdii rasaas culus ayaa laga maqlayaa qaybo badan oo ka tirsan degmooyinka gobolka banaadir kumanaan kun oo qoys ayaa saaka wada barakac haadi xoogan waa kan qaar ka mid ah dadka muqdisho ka barakacaya oo warbaahinta la hadlay
والله جو مدقن حوالي خسين اليوم
كورا مطوق رصاصة أمغلي طبعا وصاع عرفتي وحلا صاع عرفتي في المكاية حوالي وادك سنت لكن عبسي أنا سوكا أمريكا عبرت إلي نودا لكن inay dagaalada naga joojiyaan dad masaakiinaa nahay meelaa aadna ma leh dadwe- dadweynaha ciidanka waxaan ku codsanaynaa xashi gurmudkana waxaa naga dhaafo annaga dad waayeeloo camoola ahaa noo joogaan dad qurul oo masaakiin oo dad gurya ahaa noo joogaan inay waxaa naga joojiyaanaa raba bilfadna waa codsayna intaasa ku bax labadii maalin ayna soo dhaafnay muqdisho waxaa si weyn looga dareemayey dhaqdhaaqay ciidan oo aad u xoogan kadib markii mucaarad ku bilaabeen abaabulka banaanbaxyo ay sheegeen inay qaban doonaan maanta oo ku beegan afarta juun shariif sheekh axmed oo ka mid ah xubnaha ugu cadcad mucaarad kariddada ayaa weerar afka ku qaaday saaka xasan gurgurte isagoo sheegay inuu iska difaaci doono cid kasta oo soo weerarta
nin cabsanaayo oo cararaayana maaha aniga hal baalooto hadda aniga haysto ninka xabad ugu soo rido waa ku soo rido- waa ku ridaaya oo ilaahay u ogya waan u jeednaa haddana annaga eh, mar walba dhinaca nabadda iyo dalku inuu xasiloonaado ayaan aad mataqaana u danaynaynaa laakiin dee qofka marka ama nidaamka marka uu waddada ka habaabo eh, maalinta cadaa habeen u noqonaysa wuxuu bilaabaya inuu gudad ku dhaco marka gudadka maxaa ka dhig- maxaa ka mid ah annaga dalka xurmaan ku leenahay xurmada aan ku leenahay waxaa waa soo hogaaminay xilli adagaan soo hogaaminay intee ka yimida ciidanka inta la soo diray anay xabad igu soo ridaay ciidanka ilaaladeeda xabadaynaya ciidanka joojinaya dadka aniga ay booqanaya intee ka yimid ciidanka sharciga ku dhisay dhiilada colaadeed ee muqdisho saaka waa mid halkeedii ka sii socota waxaa la maqlayaa rasaas culus oo dhinacyada isku adeegsanayaan reer muqdishona saaka waxay ku waabariisteen jawi dagaal iyo isku adeegsiga hoobiyaal mararka qaar ku dhacaya xaafadaha ay degayiin dadka shacabka ah la arki doonay xaalka muqdisho iyo halka ku dambeeyo iyo maanta suurtagalnimada banaanbaxyadii lagu ballansanaa xilli ay socdaan iska hormaadyo culus mahadsanid abu ayman sarkaal sare oo ka tirsan kufaarta afrikaanta ayaa qiray in mujaahidiinta bariga afrika aan dagaal looga adkaan karin sida uu ku warramayo walaalka marwaan maxmed sarkaal in muddo ah ka tirsanaa ciidanka kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa waraysi uu siiyey wargeyska a d f oo uu soo saaro taliska ciidamada maraykanka ee africom kaga warramay waayo aragnimadiisii soomaaliya sareeyo guuto batar muteeti oo ka tirsan ciidanka difaaca kenya islamarkaana intii u dhexaysay ilaa dhammaadkii ahaa ku-xigeenka taliyaha ciidamada ee saadka iyo taageerada howlgalladii midooda afrika ee soomaaliya ayaa kashifay caqabado badan oo haysta ciidamada au som jenaraal muteti wuxuu sheegay in ciidamada calooshood u shaqaystayaasha au som ee ka kala socda dalalka kala duwan ay caqabado kala kulmaan dhaqannada kala jaadka ah luqadaha iyo tababarada kala duwan taasoo adkaysay ayuu yidhi wada shaqaynta iyo qorsheynta howlgallada wadajirka ah waxaa kaloo uu carabaabay in maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya aanay awood u lahayn inay sii haystaan deegaanada laga qabsado al-shabaab taasina ay sababtay howlgallo militari oo dhiigbax daran lagala kulmay ay noqdaan halbacaad lagu dhisay inkastoo ay jireen ayuu yidhi dadaalo badan oo la sameeyey oo lagu xanimayo dhaqaalaha kooxda haddana tallaabooyinkaasi ayaa fashilmay waxaana xusay in jahadiyiinta al-shabaab ay helaan dhaqaale aad u fara badan al-shabaab laguma jebin karo oo keliya awood ciidan waxaan u malaynayaa in arrintaa lagu muujiyey inta badan qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayuu yidhi jenaraal muteti mar uu ka hadlayay awoodda jihaadiyiinta maleeshiyaadka murtadiyiinta ayuu xusay inay ku guuldareysteen inay la wareegaan amnigooda islamarkaana ilaa haatan aanay u diyaarsanayn inay gutaan waajibaadkooda waxaanu tilmaamay in maleeshiyaadkan ay weli u baahan yihiin taageerada ciidamada shisheeye dalad lacag gobolka geeska afrika oo ay ka mid tahay soomaaliya ayuu jenaraalku ka dhawaajiyey inay weli la tacaalayaan amni darro iyo dhibaatooyin siyaasadeed oo caqabad ku noqday nabad waarto oo ay ku noolaadaan maamulada dabadhirfyada ah ee ka jira waddamadaasi mahadsanid marwaan kataib al akhbaari ayaa baahisay qaybtii sagaali tobanaad howlaha guddiga gurmadka abaaraha wilaayaadka islaamiga ah yaasir maxmed ayaa sii maqaadaya warbixintan waa qaybtii sagaaliy tobanaad muuqaalada lagu soo bandhigayo gurmadka loo sameynayo dadkay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ee dalka soomaaliya kadib isxilqaan iyo dadaal ka yimid dadka muslimiinta ah oo ay hormud u tahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybtan cusub waxaa lagu soo bandhigayaa gurmad raashin qaybin ah oo la gaarsiiyey dadka tabaalaysan ee ku dhaqan deegaanada dhacabariga ee wilaayada hiiraan gaar ahaan deegaanada aboorey iyo tardo bilowga muuqaalka waxaa lagu arkayaa raashin kala duwan oo isugu jira cuntooyinka asaasiga ah ee bulshadu sida weyn u isticmaasho kuwaasi oo si habsami leh oo nidaamsan loo diyaariyey intaasi kadib waxa uu muuqaalku si qoto dheer u muujinayaa dareenka farxadeed ee dadkii ka faa'iidaystay raashinka kuwaasi oo si wadajir ah u muujinaya dareenkooda farxadeed ee ku aadan gurmadka lala soo gaaray xilligii ay u baahnaayeen
magacaygu waa cali aami deegaanka joognaa waa aboorrey wixii lay soo gaarsiiyey aan saddex aafo badar aboorrey meesha la yidhaahna waa deegaanka abaaraa iska jira abeelu guri abaarta jirtane ilaahay weynna waa uga codsanaynaa ummadda muslimiintana waa uga codsanaynaa marka khayr allaha siiyo wixii noo gargaaray dunyadu waa habsan dadkuna abaartaga ku socday caramaaloo ah inuu candhamaal ma ahayn saddex sanaana sabool baa dadku garay dhulka maqlos alxamdulilahi shukri wuxuu ilaah keena waa qadar ilaah marka intii waxna soo gaarsiiyey saliid iyo bur iyo bariis iyo sokor
ismaan maxamed tuulada aan joogaa waxa waaye aboori walaayada islaamka waxaa soo gaarsiiday badana aan u baahan nahay abaaraa la hayday abaarta ilaahay laga raab jeedinta waxaa soo gaarsiiday badar ee ilaahay maqaadana ay muslimka ay taageeray khayr allah cismaan maxamuud waasud nin deegaankuna oo tarday walaayada oo sharafta leh oo macaane ay loo oo hadda soo jirto intaas waa idiin sheega in abaaru jirto xooliheeda niil yihiin ma dhiman laakiin wax u dhiman ma jiraan soorna taasba haba sheegi maji beledka dhexdiisa waa dhul way iska joogaan waa dalay barteen moogiin way iska joogaan walaayadaa wada ilaahu koruqaa
moosaa la yiraa magacaygu waa magacaas magaalada tarbood walaayada islaamka ilaaha ku mahadsan ilaahayna abaarta ha laga reebaan leh
ayaduna ay ka tahay ay ku dhiibeen badar boqolkiiba boqol ay ku mahadsan yihiin waxaa lala siiyey haaf bariis haaf sukaa caag saliid boqolkiiba boqol ay ku mahadsan yihiin
muuqaalkan waxaa ka horeeyey qaybo hore oo lagu soo gudbiyey gurmudyo isugu jira raashin qaybin iyo biyodhaamin kuwaasi oo la gaarsiiyey dadka tabaalaysan ee ku dhaqan degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya waad mahadsantahay yaasir munaasabad lagu maamuusayay arday ka qalinjabaysay mu'asasada almanaara ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga jubbada dhexe cismaan axmed ubow ayaa warbixin ka diyaariyey umuurtaasi waxay ahayd munaasabad siheer sare ah loo soo agaasimay oo ka dhacday magaalada jilib oo lagu maamuusayey arday ka qalanjibisay mu'asasada almanaar ah ee barashada qur-aanka kariimka akhriska iyo qoraalka munaasabadan oo ahayd mid siheer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay culimo waxgarad waalidiin iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo goobjoog ka ahaa bandhigyada iyo qalinjibinta ardayda mu'asasada almanaara ayaa waxa ay soo saartay dufcooyin kala duwan oo ka qalin jibiyey barashada iyo akhriska halka sidoo kalena ay jiraan dufco kale oo iyadana dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka sheekh maxamed balli oo ka mid ahaa dadkii ka soo qaybgalay xafladda ayaa kelimad ka jeediyey da'yar fara badan ayaan horteenna ka aragnaa oo waxbartay cilmigoodii iyo daraasadoodii inay sii bartaan oo ay istimraaraan oo wataan baan ku tambiihinaynaa nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waaalih wasalam ruuxii macnaha qaada jid uu ku raadinayo cilmiga sharciga qur'aankii iyo xadiidkii nebiga sal ly salam iyo fiqhigii iyo dhammaan culumtii sharciga ahayd noocyadeeda kala duwan ruuxii macnaha jidkaas qaada una qaadaa alla darti iyo inuu wax siyaadsado dariiqa jannada asaga ilaahay u sahlaya dhankiisa maamulaha mu'asasada almanaar ayaa ka warbixiyey ujeeddada xafladda marxaladihii ay soo martay mu'asasada waxaannu isugu imaanay maanta xaflad ay isugu jirta saddex xafladood oo kale ah qur-aan dhammays iyo qur-aanka xifdintiisa iyo barashada alqiraa'a walkitaaba saddexdaas munaasabood ayaan u joognaa maanta mu'asasada almanaar waxaana la aasaasay sanadkii kun afar boqol afartan iyo afar bishii lixaad siddeed iyo tobankeeda waxay marka jirtaa mu'asasada saddex sano waxay soo saartay alqiraa'a iyo walkitaaba qoraal iyo akhris waana shan dufacdood khatmulqur'aanna qur-aanka dhammaystiinsana waa laba dufcadood waxay tiradooda ay tahay koob iyo soddon arday xagga xifdilqur'aanna laba dufcadood waaye tiradoodana waa toddoba weeyaan wiilalii gabdha isugu jiraan intii ay munaasabaddu socotay ayaa ardaydu waxa ay soo bandhigeen kelimaad kala duwan iyo qaar ka mid a aqoontii ay barteen qaala subxaanahu watacaala alaa bidikri illaahi tadmainu lquluub marzuul salaatu allatii yajibu cala alcabdi macrifatuha معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم من ربه ربي الله ما دينه دين الإسلام متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم وأين ولد في ربيع الأول من عام الفيل في مكة المكرمة ولوالد نكسوهما بجلالة وفخار يا من يرى ما نال لنا من رفعة هيا
وتاج وقار إنها مرحلة تعلم القراءة والكتابة لقد كانت تلك الأيام الأولى حين أمسكنا القلم بأيدي صغير ونطقنا أول حرف بتلعثم جميل هي البذرة التي نمت حتى صارت اليوم شجرة مثمرة فالقراءة تفتح لنا أبواب المعرفة والكتابة تمكننا من التعبير عن أفكارنا وصياغة طموحاتنا أيها الحضور الكرام إن تعليم الطفل القراءة والكتابة في نعومة أظافره هو تأسيس لعقل واعٍ وبناء الإنسان القادر على الفهم والتفكير فالطفل حين يتعلم الحرف إنما يفتح بابا إلى العالم وحين يتقن الكلمة إنما يمتلك مفتاح المستقبل ugu dambeyn waxaa munaasabadda hadallo ka jeediyey salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe kuwaas oo si weyn u bogaadiyey waxbarashada ardayda ardada dhabar adeegtay soo dadaashay ay ilaa hadda diyaar u yihiin ardada iyana waanu mahad celinayaa wiilal iyo gabdhaba waxaad soo bandhigteen run ahaantii aad bay insha allahu tacaalaa noo farax geliseen waxaad barateen insha allahu tacaalaa sii labalaaba wafii daalika falyatanaafasil mutanaafisuun ayaan idin leenahay ciyaalkan yaryarkaa oona qoraya oona akhrina maasha allah waxa ay leenahay marka hooyooyinka iyo aabbayaasha ciyaalkan yaryarka ay guryahooda ka soo baxayaan sidaa u dadaalaysaan sii laba jibaara saddex jibaara afar jibaara ilaa iyo aad gaarsiisaan xilli ay nin walba iskiis meesha maanta macallimadda ama macallinka ay joogaan uu gaaro cunug waliba howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan dhaca koonfurta dalka soomaaliya qarxay mujaahidiintu ka furiyeen gudaha degmada garbahaarey ee gobolka gedo ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin ah iyo saraakiil waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay afar murtada oo ku jiro sarkaal lagu magacaabo gacma dheere sidoo kale murtadiinta ku dhaawacantay waxaa ka mid ahaa murtad lagu magacaabo xasan dhega dheere iyo saddex ka mid ah murtadiintii dhaawacantay oo uu ku jiro sarkaal dhaawaciisu garaab yahay wilaayadii islaamiga galgaduud ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta mar kale warbixinta warkan waxaa eegaya walaalka marwaan maxmed cabdulaahi cabdiraxmaan nuur oo loo garan ogyahay cabdulaahi atax dheere waa askari toobadkeen ah oo ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada oo isku soo dhiibay mujaahidiinta kaasoo lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud wuxuu ka mid ahaa dhallinyaro lagu soo tababaray dalka uganda kadibna lagu soo daabulay furimaha dagaalka si ay u noqdaan xaabo lagu shito duulaanka ka dhanka ah dhulka lagu maamulo shareecadda islaamka markii la qalabeeyey loona sheegay inuu yahay askari militari ah ayuu safar kaga soo dhaqaaqay muqdisho ilaa isagoo duulaan ah uu yimid gobollada dhexe ee soomaaliya waxaana markii toobada loo qabtay kadib waraysi uu siiyey idaacadda andalus kaga hadlay arrimo fara badan oo ay ka mid ahaayeen sababihii uu ugu biiray maleeshiyaadka riddada iyo dagaal uu la kulmay intii uu ku jiray safka riddada magacaygu saddexan cabdulaahi cabdiraxmaan nuur salaad cabdulaahi atar dheer suk magac dheer sida loo yaqaan waya cabdulaahi maxaad ahayd waxaan ahay askari ka mid ahay riddada ka tirsan oo ahay militari ma fahante mushaarkiisana oo ahay laba boqol iyo konton markaan waxaan ka qorta xamar koorsaa laga qaaday anigoo shacaba waana dhaleegay meeleyra diyaarad koorsadiaan ka soo baxay markaan koorsada yuandhays maaraad isku daraa imisa kun iyo shan boqol dhalinyaro soomaaliyada ridada waxaa inaan kala ugu riixay dadaadada iyo shaqada aan ka shaqaysa waayey anigu nin dhalinyaro iska shaqaysta ee maarad u furan tahay oo iska xooggiisa maasho handadaad maalin alla keenay iyo canshuur bixi qolobalaa heloodhina waxay ugu kallifeen ciilkaabkay ciilkaameen aan ugu fudaada sidaasaan ku galay kabacdi xamar baan kusoo noqday markaan koorsada noola soo xiray xamar maraan kusoo noqonay xamar waa nagala qalabeeyey waan kasoo baxnay meel layidhaha wargaadhiyan la geeyey wargaadhiyan ka tagnay ceeldheeraan tagnay waan kasoo noqonay cadaan lixi meel layidhaha cadcaddi tuulada layidhaha inta nala dejiyey dagaalaan kula kulna dagaalkaas wuxuu u dhacay qole macuusle daawuuda lagu bilaabay meesha joogtay annagana gurmud ahaanaan u tagnay oo meesha markii lagu kala baxaba waatii lagu kala yaacay qoryihiina mar horaaba laga gurubsadaba nimankaan u tagnay hubkii laga qaatay kabacdi meesha kusoo kala tagnay meydkii dhowr nin adiga toddoba nin camal ah maa looga dilay maalintaas meeshii baan kasoo tagnay meesha markaan kasoo tagnay lagu soo kala yaacay xamaraa imiday kabacdi markaan xamar imiday sargaalkii ururka xukumayaan kabacdi aan raacay staaf u noqday saan muddo la socday markii dambe waan kasoo tagay fasax gaaban aan ka qaato bilaaw kabacdi fasaxi kabacdina waan isla shaqay weyno isfaham weyn labada qof bilaadan isfaham weydoona kala tegay shaqo darteedaan iskula dhacnay markaas waa kasoo tegay waxaan idhi nin waan ku salaamaa dunyadan ilaahay waa badanta markaan kasoo tegay xamarkaygaasaan iska shaqo gala waxaan idhi irsaaqad ilaahay baxshanay anigu mala shaqay karo xiiq iyo kuleyl iyo meel aan loo dhinta lahayn ma daba joogi karo sanadkaa ku beertay sanadka labada kun labaatan iyo kowdii aan ku biiray bishiisii bishii sagaalaadna inay aadaan jaala ilaa shan sano waayo ayaan ka tirsanay shan sano xataa ma afar sano waa maadaama koo iyo labaatanki dhammaadkeeda aan galay shan iyo labaatankiina dhammaadkiisa afar sano ayaan la soo shaqeeyay maxaad marka kugu kalifayna isaga soo baxa waxaa igu kalifay danteydii inaan dadkayga aan la shaqaysto shacabka aan dhinac ka raaco meeshaan aakhiraan loo dhintaan laino dadkii xaqoodina lagu cunaa laguguna tumaa adoo dhallinyaraa waxaan is yidhi waa lagaga roon yahay nin lasoo habaar camal intaa maahan daba joogi leedaa dhooti ay dhinta iska naqleed inaad ummadaada muslimka dhinac ka raacdo inay iska shaqaysta noqdo sideedii hore marka inaan iska shaqaysto ummadeeda la shaqaysta aan rabaa ma laga yaabaa inaad u laabato laabashadaan u laabaa inta ma imaadeen waxaan ka ugu naqaayi geeyaa uma naqahay umana socdo meel inay joogaan xamaraan ka mara biryaana ka ahay ugu dambeyntii cabdulaahi atax dheere ayaa fariin baakha u diray maleeshiyaadka murtadiinta ah ee uga soo tegay sufuurta cadowga allaah isagoona ugu baaqay inay ka toobad keenaan gaalnimada ay ku jiraan iskuna soo dhiibaan mujaahidiinta wuxuuna sidoo kale ka hadlay siday ugu suurtagashay inuu soo gaaro wilaayada galgaduud dhalinyarada ku jirto waxaan fariinoo dira intii lafahooda xayiyiin iyo jirkooda oo naafaana noqon biraasoo naafaa meel looga tegina la dhihin iyo ka naafoobaan dadkiisuna nicin yaa intuu dadkiisu cabtiri karo xayi yahay inuu iskaga tago oo ummaddiisa ilaahay la shaqaysto muslimkaa dhinac ka raaco ilaahay arsaaqad baxshe walaalaha isku soo dhiiba marka waran adiga hadeer iyo ku suurtageliyaa halkaan timaado waxaa ii suurtageliyey nabadoonkaygii iyo xiriirin badan aan soo sameeyey ayaa ii suurtageliday inaan imaado meeshaan aan dhaho nin husaasi saasa waxu jiraan inaan nin odayahana ahay ummadayda inaan raacaan rabaa muslimka ilaahay yaa yaa waddadan qaldana liiga soo celiyo markaa soo gaartay maxaa la kulanta Waxa- wax dhibaata iyo waxaan la kulmalay wax jiijiida intaa u socotaa qolay dheheena inaan arag maanta jawi degan oo sida horeeto meel ka fiican aan joogo maanta nin xura inaan naqdaan rajeynaa oo dadkiisas dhinac ka raaco askarigan toobadkeenka ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa qayb ka noqonaya askarta soo faarujinaysa saldhigyada gaalada waxaana arrintaani kaalin ku leh odayaasha iyo waxgaradka beelaha muslimiinta ah ee dega wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya mahadsanid marwaan culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa ka hadlay rukniga sakada iyagoona sidoo kale talooyin muhiim ah ugu jeediyey caamiliinta ka shaqeeya sakada mar kale bashiir muxidiin abu ayman ayaa warbixintan hayaha sakadu waa rugniga saddexaad ee uu ku taagan yahay islaamka waana waajib uu allaah duldhigay muslim kasta oo maalkiisa gaaro nisaabka sakada haddii uu oofsado shuruudaha iyo qawaacidda ee shareecadu u dejisay sidaas darteedna waa mid ka mid a waxyaabaha ay gaarka la tahay diinta islaamka maadaama sakadu ay ka qayb qaadato isku filnaanta bulshada muslimka ah ayna tahay xaq laga soo qaadayo kuweena u xeesta lana siinayo kuweena tabaalaysan waana xaqa uu allah ku leeyahay maalka maamulada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ayaa u istaagay fulinta waajibkaas weyn iyagoo isku howlay ururinta iyo qaybinta sakada si looga soo qaado dadka ay ku waajibtay loona siiyo kuwa uu allah xaqa u siiyey waana mid ka mid ah nimcooyinka ay haystaan bulshada hoossaarsanaysa hooska shareecada islaamka iyada oo uu soo dhow yahay moosimkan sakada ayuu jeediyey sheekhul mujaahid sheekh fu'aad maxamed khalaf kelimad qayimaha oo daarneyd mashruucan weyn isagoona isultaa ku sameeyey sakada iyo fadligeeda iyo muhiimadda ay u leedahay muslimiinta wixii muslimka ah ee sakada maalkiisa alla dartii u bixiyo sidii alla amray iyo nisaabkii ku waajibay ka bixiyay waxay sabab u noqonaysaa in uu allah subxaanahu wa tacaala jannadiisii uu geliyo can abi hurayrata radia allaahu canhu أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة أبو هريرة وحوله نرهر بادية نبقى أيهمد مركز رسول الله وحدي تستا عمل هدي أنكو عمل فلو الجنة دا أنكو قليو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة watasuumu ramadaana markaa nebigu afar rugni buu u sheegay haddaad alle keligii caabuddo oodan u shariig yeelin salaada faradkaana aad oogto wa tu'tiya azakaata almafruudata zakada alla farad yeelayna aad gudatahay wa tasuumu ramadaana bisha ramadaanna aad soonto marka xajkii lama aana waajib yeelin ninkaa isaga a markuu nebigu isaa u sheegay damaam ibni faclabaa la odhanayay qaala radia allaahu canhu waaladii nafsii biyadihi laa aziidu calaa haada walaa anqusu minhu allaha naftayda gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay intan aad ii sheegtay ee ay rugniga ahi ma ka kordhinayo mana ka nusqaaminayo falammaa wallaa reerbaadiyihii markuu dhaqaaqay uu jeestay qaala annabiyu sala allahu calayh wasalam man sarahu an yandura ilaa rajulin min ahli iljanna falyandur ilaa haada nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkay farax gelinaysa adduunka korkii inuu ku arko nin ahlu janno ah falyandur ilaa haada ninkaa ahlu janna ah wey ninkaabaa ahlu janna ee ha fiiriyo ninkaa wuxuu jannadii ku galay faraa'idii buu ballan qaaday inuu sideedii u gudayo oy sakaduna ay rugniga saddexaad tahay sheekha ayaa kelmaddiisa ku soo hadal qaaday ragga wilaayaadka dalka soomaaliya ka qabta shaqada caamiliinta ee soo ururiya sakada halka ay dhigtay shareecada isagoo talooyin dhaxalgala siiyey raggaasi amaa caamilka sakada uruurinayo ee loo diray dadka muslimiinta a sakada inuu ka soo qaado saddex shay waa inuu isku daraa awalan allo inuu ka baqo wey waxa uu qaadayo inuu allo oga baqo midda labaad muslimiinta waxaanan saarnayn inuuna dusha ka saarin sake aan lagu lahayn inuu dusha ka saarin midda saddexaadna dadka markuu u tegayo inuu naasix u noqdo oo uu u sheego xaqa alle uu ku leeyahay uu wacdiyo oo si wanaagsan oo naxariis leh uu kula dhaqmo haddii ruuxa caamilka ah oo alla ka baqa oo sidii sakada ay u waajibtay u soo qaadaaye ha ogaada fadliga uu leeyahay wuxuu gaarsiisan yahay ruux mujaahid oo jihaadkii alla ka aqbalay can raafic bni khadiijin radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu calayh wasalama yaquul alcaamilu cala sadaqati bilxaqi liwajhi illaahi tacaala sadaqada ninkii caamilka noqda oo si dhab ah alle wejigiisa ku raadinaya oga shaqeeyaye kalghaadi fii sabiili illaahi caza wajal xataa yarjica ilaa ahlihi wuxuu alle agtii uu la mid yahay nin gaala ku duula ee mujaahida ilaa reerkiisii uu ku soo laabto ugu dambeyn sheekhulmujaahid sheekh fu'aad ayaa gebagabadii soo bandhigay dadka ay shareecadu sheegtay in la siiyo sakada marka lasoo ururiyo kadib gebagabadii inta badan wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya marka la gaaro xilligan waxaa si weyn looga dareemaa ururinta sakada xoolaha nool iyadoo muddo kadibna dib loogu celiyo dadka ay shareecadu amartay in la siiyo walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii subaxnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waa nagayntaas waad ku mahadsantihiin dhegaysigaa warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madalaa insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu